waxaan la socodsiinaynaa ummadda meel kastoo ay joogto dhacdadii ka dhacday xalay magaalada boosaaso xalay saacaddu markii ahayd afar saac iyo bar fiidnimo ayaa waxaa soo weeraray xabsiga dhexe ee magaalada boosaaso rag ah al-shabaab oo tiradooda lagu qiyaasay afartan ilaa soddon weerarkaa ka hor waxay laba bumbo ku tuureen xarunta dowladda hoose ee boosaaso iyo saldhigga biri kulule halkaasoo mid walba askari uu gaaray dhaawac fudud ujeeddada bumbooyinkaasi waxay ahayd weerarka weyn oo xabsiga ah inay ciidamada ka mashquuliyaan bay ahayd macnaha labada bumbo hore waxay u tuureen inay weerarka weyn oo ahaa mataqaanaa xabsiga dhexe ee boosaaso inay ka mashquuliyaan si ay waajibaadkooda u gutaan halkaa waxaa ka dhacay dagaal xoog leh waxaa aada u caabiyey oo nimankaa la dagaalamay ciidanka asluubta ee markaa xabsiga shaqada ka hayay baa aada u caabiyey qalabka ay ku soo weerareen wuxuu ka mid ahaa hubka loo yaqaano b k m buubogacmeed iyo qoriga la yidhaahdo baasuuka ama r b j n qof kasta siduu u yaqaano waxayna ka soo weerareen laba dhinac ciidanka asluubta caabintoodii kadib xoogga lahayd waxaa usoo gurmaday ciidamada amniga ee markaa boosaaso ku sugnaa ayaa si fiican ugu soo gurmaday waxaa halkaa ku geeriyooday hal sarkaal laba sarkaalna waxaa gaaray dhaawac fudud baa gaaray ujeedadii iyo dantii ay lahaayeen waxba uma hirgelin maxaabiistii meesha ku xidhnayd waxna kama fikan waxna lama ay bixin ciidanku dagaalka aada bay ugu jabiyeen wayna uga gacan sarreeyeen oo ciidanka amniga ayaa ku gacan sarreeyey markaa kadib ayay jabintii kadib ayay waxay u kala carareen labada dhinac dhinaca haanta boosaaso biyuhu ugu jiraan saaka haddii raadkoodii la raacay waxaa lagu arkay dhaawicii dadkii ka dhaawacmay dhiigoodii iyo waxaas baa lagu arkay waana rajaynaynaa inay dhimasho leeyihiin haddana waxaa dabagal ku sameeyey oo dabagalay oo ku raadjooga buuraha calmadow meelahii ay u baxeen ciidamada amniga baa daba jooga waxaana rajaynaynaa ilaahay idankiis in natiijo fiican lagu soo gaaro ayaan rajaynaynaa halkaas waxay uga carareen dagaalkii ciidamadu ay ku caabiyeen kadib sanduuq ku jirta alaabta qaraxda baasuukayaal mirihiis oo aan qarxin kartoomo timira waxay kaloo uga carareen kartoomo timira iyo baasuuka aan qarxin iyo waxyaabaha qarxa iyo maro weyn oo adag oo midha ugu talagaleen inay dhaawaca ku qaataan bay halkaa uga carareen waxa markaa kadib waxii taargudkoodii runtaa ahaa uma hirgelin warbixinta aanu bixinayno waxa weeye waa intaa waxaan kaloo rabaa inaan ummadda u sheego qaraxaasi inuu ku aadanaa qarixii xalay ka dhacay maka almukarama iyo weerarkaasi inay isku aadanaayeen dowladda puntland waxay u tacsiyeyneysaa dhammaan maka almukarama iyo weerarkii boosaaso ciddii ku geeriyootay waa u tacsiyeyneysaa waxay aada u cambaareyneysaa ooada ugu cambaareyneysaa weerarkaas waxashnimada ay ashabaab soo qaadeenna aada bay ugu cambaareyneysaa waxaan kaloo aada u bogaadinaynaa ciidanka amniga ee dowladda puntland oo markasta dagaal kula jira nimanka al-shabaab la baxay ayaanu aada u bogaadinaynaa isla mar ahaantaa dowladdu waxay qaadaysaa amniga puntland oo awalba adkaa haddana in lasii adkeeyo hadduu ilaahay idmo baa aada loo ballan qaadayaa
waxaa war ku sheegayaan ama suuqa lasla dhex marayo dadku ay leeyihiin in arrintan aan lala xiririnay arrimo qabiil oo dad xabsiga ku xiran kooxo doonay inay soo furtaan wararkaasi maxaad dhinaciina ka oran lahay
wararka suuqa mudana wariya waxaa ka fiican warka anagu aan ku siinayno inaa qaadato aan dhameeyo jawaabtaas raalli aho wararka suuqa haddii taasi adigu aada maqashay aday kugu koobantay anagu maana maqal mana jirto waana kuu caddeeyey taasna inaad su-aaliga weydiisa ma ahayn waxaan ku eedeeyay al-shabaab kiiskan al-shabaab baana soo weeraray waxaasaa la lahaa marka weriyaal ka baxa idinku wasiir maxamed sicid soomaali janal afartan nin oo hubaysan inay xabsiga boosaaso soo weeraraan magaalada ganacsiga puntland oo dagaal la galaan ciidamadii soo ma muujinayso habacsanaan dhanka amniga ah adeer ma muujinayso dalkan waxa weeye hadda meesha la yihahdo sugure ciidan xoog loo daraawiisha jooga aflaatan ascaana dagaal bay kula jiraan meel kasta oo banaane askari ma joogo meel kastana askari lama taagi karo wadooyin furan iyo dhul badan oo lasoo mari karo baa jira ashabaabka aduu kuu egyahay hadda aduu ashabaab inaad tahay in kale miyaa anigu cadayn karaa inagoo waxa weeye saasoo kale oo qoryasidan oo soo qaadana wey ashabaab intaanaan hadda inu jirin kale yaa og ma aha habacsanaan haddii ciidanku habacsan yahay weerar intii lagu soo qaaday lama difaaceen xabsiga lagumana guulaysteen inaan maxaabiistii waxna ka fikan waxna ka tegin khasaaraha ugu yar baana ka dhacay haddii ay habacsan yihiin waana qabsan lahaayeen waana burburin lahaayeen waxay rabaan bay see samayn lahaayeen ujeeddadoodaana u hirgeli lahayd sababta usoo weeraraya saldhigga maxay tahay cid baa kaga xiran meeqaa ashabaab la xukumaya inta la xukumaya oo ku xiran xabsiyada waa la socotaan kuwa waa tii la dilay kuwo kale waa ku xiran yihiin dabcan waxaan aaminsanahay inay dad muhiim oo laga qabtay kaga xiran yihiin sidaa way ujeeda